waa hagaag dhegeystayaal meel walbooda nagala socotaan iyo si walbaba maqalka warbaahinteeda kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sannada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sannadan aad kadada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد صلاكم انظروا لمن يجب تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب من أهليلا أقسمتا أن تعملا ألم يحل bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waxaan isla soo gaarnay habeenadii ugu dambeeyey barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo sannadkan ay ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayad islaamiga ah ee mudug caawa mar kale waxaa miiskii mikrofoonka andalus ku tartamaya shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe shabeellada dhexe baay gedo iyo wilaayad islaamiga ee galgaduud waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo xarumaha idaacadda alfurqaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa horjeeda yaala shanta warqadood magacyada majmuucaadka ay ku qornaayeen majmuucada ugu horeysa ee caawa barnaamijka lagu daafuri doono ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala majmuucada gacanteeda kusoo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay
هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا سيروا بين الملا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay oo barnaamijka lagu daafurayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay nambarada kow ilaa shan mid ka qabsada نمبرك صدحات برنامج الإنسان nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay haye mucaad bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada baay sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay ayu cudwin yantuju hormuunul unsaliin fii jismi linsaan أي عضو ينتج هرمون الأنسولين في جسم الإنسان waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah wacalaykum asalaam waraxmat ullah barakaatu tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
هذه جهازنا كانت في الدولة إن شاء الله تعالى وحان غلطة بنك الناس
mar kale ku celiya
البنك الناس
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celina insha allahu tacala yaal ustaad ow ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشي اللي ويديي ترتمياشا مجموعة الولايات الإسلامية اي باي oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey xubinka ama cudwiga soo saara hormoonka loo yaqaano unsaliinka waxay ku jawaabeen bankaryaas waa jawaab sax sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxay barnaamijkeena ugu daafurtay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markan waxaan eegi doonaa majmuucada xigta ee gacanteeda ku soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsa وحان قبصنا نمبرك لوار
nambarka labaad ee barnaamijka imcaad majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan تلفنك عن بنتك وعلى مقلوب
haye waayahay hadda sidee inoo maqashaa هي دعاك الله وحريري خليك haye waan kugu celinayaa mar kale sidee ii maqashaa hadda si wanaagsan ku maqlahay
haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana xusid mudan in dhegaysto kasta uu xaq u leeyahay haddii uusan codka maqlin inuu codsado in codka loogu daro si uu u maqlo jawaabta si waafiya waxaana haddii mar uu tartamayaashu ay sheegaan in ay inoo maqlaan si wacan waxay ka dhigan tahay hadhow inuusan xaq u yeelan doonin inuu ku ama inuu sheego inuusan jawaabta ama su-aasha uusan maqal sidaasi daraaddeed uu wax cudurdaara ma heli doono sidaasi daraaddeed guddigu wuxuu leeyahay cid kasta haddii ay maqli weyso codka waa ay dalban kartaa su-aashiina labaad caawa su-aashii oo waxaad qabsateen lamarka labaad ee barnaamijka su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa huwa akbaru cudwin daakhiliyin fi ljismi wamaa huwa akbaru cudwin khaarijiyin fi ljismi maa huwa akbaru cudwin daakhiliyin fi ljismi wamaa huwa akbaru cudwin khaarijiyin fi ljismi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayno akbar cudwin daakhiliyin waa alkabid waa baarka
haye
akbar cudwin khaarijiyinna waa ah, bowdada
mar kale ku celiya
xubinka gudaha ku jira ugu weyn waa baarka xubinka
إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يا حياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دارنا والشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في كبرياء دار مريم للمكارم فاحملينا واغرسي فينا عناوين اللقاء haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala alustaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashii- su- su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey inay sheegaan cudwiga amba xubinta ugu weyn jirhka jirhka ayaa waxaa loo qeybayaa daakhil iyo khaarij markaa daakhilka ta ugu weyn iyo khaarijka midda ugu weyn baa la weydiiyey su-aashaasi jawaabteedu way soo hareermartay markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee caawa ka qayb gelaysay ee gacanteeda ku soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhega majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe nambarada kow ilaa iyo shan midka qabsada nambarka shanaad ee barnaamijka shanaad nambarka shanaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusnay mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada jubbada dhexe sidee noo maqashaan si fiican haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa huwa alghaazul maa huwa alghaaz al akthar wafratan fi lghilaaf aljawi lilardi wamaa huwa alghaaz athaani akthar wafratan fi khilaafi aljawi lilardi ما هو الغاز الأكثر وفرة في الغلاف الجوي للأرض وما هو الغاز الثاني أكثر وفرة في غلاف الجو للأرض وأن في ليانات قراتين واتكسو جواب علم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta شاء الله النيتروجين سواد الأكسجين mar kale ku celiya نيتروجين والأكسجين
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ilsaad ow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey gaaska ugu badan ee laga helo khilaafka jawigan dhulka iyo ka labaad ee ku xiga nitrogen iyo oxygen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeedna waxay ku guuleysteen majmuucada jubbada dhexe toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markanna waxaan eegi doonaa majmuucada afaraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحين ayaa nambarada mid ka qabsada insha allah لمبرك كوباد يا برنامج nambarka koowaad ee barnaamijka iyo maca- majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قعنك ونوقع وين عدكيس haye waayahay haatan sidee noo maqashaan haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa huwa awalu wathaani macdanin wafratan fi jismi linsaan maa huwa awalu wathaani macdanin wafratan fi jismi linsaan waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
جوابتا هذا سود هنا وكالسيوم يا فوسفور
mar kale ku celiya
كالسيوم يا فوسفور
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay ka bixeen guddigan ku xilina insha allahu tacala alustaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey macaadinta jidhka ku jirta ka ugu badan iyo ka ku xiga kalsiyum baa ugu badan fosfora ku xiga waa jawaab sax sidaasi daraaddeed majmuucada galgaduud waxay ku guulaysatay toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markana waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada shanaad waana majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بينا ayaa nambarka ugu dambeeya qabsada majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo نمبر كعساد برنامجك ayaa mucaad nambarka afraad oo ah nambarka ugu dambeeya ee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسك الله يسلمك شيخ haye waayahay waan ku daraynaa mar kale sidee noo maqashaan
لا في عمي هذا
haye waayahay waxaad qabsateen lambarka afraad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu horreysa waxay leedahay maa hiya almaadatu allatii yuujadu fii jismi alinsaani waalmas'uulatu can lowni lbishra maa hiya almaada allatii yuujadu fii jismi alinsaani waalmas'uulatu can lowni lbashara waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
ميلانين ku celiya mar kale
ميلانين haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celina insha allahu tacala alustaad oo ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey maado laga helo jidhka bili-aadanka oo qabata amba mas-uulka ah midabka maqaarka sare miilaaniin waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo
لم يحل لنا بأن نكسب من أمري لا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan kelimadii dhextaalka waxaa caawa soo dhoweynaya alustaad abu maxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آه، إن شاء الله تعالى وحن وحرك إشارة دونا آه، الصبر إيوه ومنزلته في الإسلام آه، إن قفك مسلم كهو صبره وشعبة من شعب الإيمان منزلوي من كل يصبر كدين الإسلام كا قرآن كآد بوجه الله كتب خاصة على قري إلهي سبحانه وتعالى آه، muslimiinta wuxuu qur-aanka ugu sheegay kuwa markii dhibi ku dhaco dhaha inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun muslimka waxaa la rabaa sabarku anwaac buu leeyahay daacada waa lagu sabraa macsida waa laga sabraa qadarta rabbi waa lagu sabraa markii dhibka kugu dhaco waxaa la rabaa inaan argagixinin inaad yaqiin ka siyaadsato nabigeena sala allahu caleyhi wasalam kufaaru qurayshin baa kusoo duushay waxay usoo duuleen nebigu wuxuu joogay meel kooban madiina munawara buqco kooban weeye xashdi ayaa lasoo xashdi ciidana jeedku wuxuu ahaa in nebiga lasoo afjaro iyo muslimiintaba nebigu maalinkaas sala alla ly salam yaqiintiisu meel fog ayay joogtay wuxuuna ku bishaaraynayey futuuxaadka in la furan doono faris markii ilaahay cadowgii jebiyeyna alaana naqzuuhum walaa yaqzuuna alaana naqzuuhum walaa yaqzuunana yacni nimankii u imaaday inay muslimiinta soo afjaraan waxay laabteen iyagoo haziima ku dhacday waxay kadibna meeshoodii mako ayaa loogu tegay nebiyaalka way dagaalami jireen waka'yin min nebiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir ma daciifi jirin qofka muslimkaa shadaa'idu yaqiin bay u siyaadisaa in kaana musliman xaqan marka waxaa la rabaa muslimiinta inay qur-aanka fahmaan sunanta koonka ay fahmaan haddii dhib kugu dhaco waxaa kuu firan oo keli ah asabru iyo inaad yaqiin ka siyaadsato aadna ogaato koonka allah maamula allah wax soo geesa mare ma ku imaanayaan kullu man fi dunyaa hadday isku imaadaan durrina ma keeni karaan nafcina ma keeni karaan diintu ma ahan wax la sheegtee waa yaqiin sabarku waa shucbatun min shucab aliimaan haddaad mu'min tahay waa an takuuna saabiran mutayaqinan ana qadara allaahi naafidun fi lkown marka khulaasadu waxay tahay olaha muslimiinta aynamaa kaanuu waxaan u darmayaa in sabirka la laasimo xagga cadowga ilaahay ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina intaas baa ugu filan cadow ilaahay adna cadow ku ah waxba kuu reebi mayo awalna waxaan ku joognay ludfiga ilaahay maahane dulqaadkooda kumaanaan jooginin marka muslimiintu inay sabraan yaqiin siyaadsadaan waxa qudbo ugu filan ambiyadii nebigeena maxamed sal ly salam ugu horeeyo iyo kheyrkiisba marka jazaakum allahu khayran intaas ayaan kusoo koobaynaa aad buu umahadsan yahay alustaad abu maxamed ayuu kaasi ahaa oo kelimadaas sabarkan u jeedinayay oo aan filayo in dhammaan dhegaystayaashiina ay ka wada faa'idaysteen insha allah لننطلق إلى العلا لنهد دوما أولا لنطلب العلوم waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa oo sanadkan ay ku tartamayaan ko iyo toban majmuuco oo ka kala socda ko iyo toban ka mid a wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya markan qeybaha su-aasha labaad ayaan dib ugu laaban doonaa majmuucaadka qaabka ee u kala horeeyeen aan usoo gelin doonaa ugu horeen waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan soo dhoweyn doonaa waqadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن معاد مجموعة ترتماش والولايات الإسلامية باي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سورة
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay wa fii ayi sanatin akhada alqaramidatu alxajara alaswada wa kam sanatan kaana cindahum wa fii ayi sanatin radduuhu xasba maa jaa'a fi lbidaayati wannihaaya وفي أي سنة أخذ القرامضة الحجر الأسود وكم سنة كان عندهم وفي أي سنة ردوه حسب ما جاء في البداية والنهاية وأن في ليا قراتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha waqtigooda ku socdaa baay waxay waxay qaadeen saddex boqol labaatan todobadii waxay soo celiyeen saddex boqol soddon iyo sagaal waxaa ku ilaanay labaatan iyo laba sano
mar kale ku celiya
waxay qaadeen saddex boqol labaatan todobo waxay soo celiyeen saddex boqol soddon iyo sagaal waxaa ku ilaanay labaatan iyo laba sano haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ya alsaad ow ibraahim هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سيوف كل من سار بجد وصلاح
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey sanadkii ay qaraamidadu ay qaateen xajarul aswadka iyo sanadkii ay soo celiyeen iyo inta sane ay haysteen jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn sidaas daraaddeed waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada labaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag mar kale waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رونا mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan سيونا
iyo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambeysa waxay leedahay man qaala haada albeyt wa mataa qaala xasba maa jaaa fi lbidaayati waannihaaya wa afsadtu dunyaaya wa diinii safaahatan faman da aladii minii bimasracihi ashqaa من قال هذا البيت ومتى قال حسب ما جاء في البداية والنهاية وأفسدت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمسرعه أشقى وأن في ليانا قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
haddii aan isku dayno waa almuctabid waana markii jirid ku timid
mar kale ku celiya
jawaabtu waa haddii aan isku dayno waa almuctabid eh, waana markii geeridu ku timid oo sidaas yidhi
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala alsaad ow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey ninkii yidhi een, beydkan iyo wakhtigii markaa jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo markan hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمري مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بينا مرحبا ayey mucaad majmuuca tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من مغلنا سيادة ساعة haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhegaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay fii ayi sanatin tafaaqama amru lqaraamidati wa afsaduu fii bilaadi hajara huma xaarabahum alcabaas alghanawi faqataluu junuuda alcabaasi kullahum xasba maa jaaa fi lbidaayati wannihaayah وما المراد ببلاد هجرة في أي سنة تفاقم أمر القرامطة وأفسدوا في بلاد هجرة في بلاد هجرة ثم حاربهم العباس الغنوي فقتلوا جنود العباس كلهم كلهم حسب ما جاء في البداية والنهاية وما المراد ببلاد هجرة وأن في ليانات قرتين واتكسوا جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta
waxay noqonaysaa taariikhda laba boqol sideetan iyo toddoba hajarna waa baxrayn ay sarqeyn jizya alcarabiya hajar waa baxrayn taariikhduna waa laba boqol sideetan iyo toddoba
mar kale ku celiya sarqey aljazira alcarabiya waa hajar
haye
taariikhduna waa laba boqol sideetan iyo toddoba أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شوق haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala yalsaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey sanadkii uu weynaaday arinka qaraamidada ee ay fasahaadiyeen bilaad hajara ee kadib waxaa la dagaalamay cabaas alghanawi waxay dileen dhammaan ciidamadii cabaas dhammaantood bay dileen sida ku yimid kitaabka albidaaya wanihaaya maxaa looga jeedaa bilaad hajara jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgudug نأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة ay macaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa toos ugu jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga galgaduud sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhegaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay fii ayi sanatin ictarada alqaraamidatu alxujaaja min ahli khuraasaana wahum qaafiluuna min makkata faqataluuhum can aakhirihim wakam cadadu man qutila fi hadihi alxaadithati min alxujaaji xasba maa jaaa fi albidaayati wannihaaya في أي سنة اعترض القرامضة الحجاج من أهل خراسان وهم قافلون من مكة فقتلوهم عن آخرهم وكم عدد من قتل في هذه الحادثة من الحجاج حسب ما جاء في البداية والنهاية وأن في ليا قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
goobta haddaan isku dayno waa sanad waa laba boqol sagaashan iyo afar dadka la dilana waxay ahaayeen labaatan kun oo qof
haye mar kale ku celiya marka la- sanadku waa laba boqol sagaashan iyo afar dadka la dilay waa labaatan kun haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala yaalsaadow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey sanadkii ay qaraamidadu ay jidgooyada u dhigatay xujaajtii reer khuraasaan iyagoo ka soo laabanaya maka dhammaantoodna ay laayeen waxaa kaloo la weydiiyey markaa tirada xujaajtii meeshaa lagu dilay xasba maa jaa fi lbidaayati wannahaya jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa laba boqol sagaashan iyo afar labaatan kun oo xaaji ayaa halkaa lagu dilo musiiba sidaasi daraaddeed majmuucada galgaduud waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markana majmuucada shanaad ee ugu dambeysa ee gedo ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah
ينشروا معارفا ينشروا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaad hoos ugu jirta majmuuca- majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودمه mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحي عند الجنة haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay fii ayi sanatin wajaha alxajaaj bnu yuusuf cabdaraxmaan ibn alashcad liqitaali turk wa kam cadadu ljeyshi aladi jahazahu وما اسم ملك الترك حسب ما جاء في البداية والنهاية في أي سنة وجه الحجاج بن يوسف عبد الرحمن بن الأشعث لقتال الترك وكم عدد الجيش الذي جهزه وما اسم ملك الترك حسب ما جاء في البداية والنهاية وأن في لياه إن أتقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo waqtigii ka faa'iidaysta insha allah jawaabta waqtiga wuu idinku socdaa insha allah gedo waqtiga wuu idinku socdaa
أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق haddaba su-aashii ugu dambeysay ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo guddigan ku celinaya insha allah tacala ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey sanadkii xajaaj binu yuusuf oo u diray cabdiraxmaan binul ashcath dagaalkii turki waxaa la weydiiyey markaa tirada ciidankii markaa la diyaariyey iyo magaca boqorkii turki inta ayna jawaabin ayuu wakhtigu ka dhacay كل الورى
waa hagaag dhegeystayaal gebagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay marka hore aan soo dhaweyl ustaad abu ibraahim iyo sidoo kale su-aalihii xagga tartamayaasha ka soo noqday caawa jasaak allahu khayran ya bashiirow caaw waxaa nagu soo laabtay ilaa iyo saddex su-aalood haddii aan ku horeeyo ee su-aashii koowaad ee shabeellada dhexe waxaa la weydiiyey cudwiga daakhiliga ee ugu weyn jirka iyo midka khaarijiga ee ugu weyn midka hore si sax ayay u sheegeen marka waa alkabad bay yidhaahdeen kan labaad ayaa soo hareer maray sida saxdiina waxa weeyaan inuu yahay aljild maqaarku inuu yahay cudwiga ugu weyn jismiga khaarij iyo daakhil labadaba isagaa weyn laakiin anagu khaarij ahaan baa u weydiinay labadaba waa jildi weeye haddii aan ka gudubno bay iyagana su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey sanadkii markaa qaraamidadu ay qaateen xajarul aswadka iyo sanadkii ay soo celiyeen iyo intii ay haysteen markii laga soo celiyey sanadkii laga soo celiyey intiisana ay haysteen koley taa waxay sheegeen namber oo waxoogaa istaba mariyeen waxaan ku wareejinayaa abu saciid aseyla insha allah ee walaalaha majmuucada baay waxay sheegeen qaraamidada inay qaateen xajar aswadka sanadkii saddex boqol labaatan iyo toddobo labaatan iyo laba sana inay haysteen saddex boqol soddon iyo sagaal inay soo celiyeen sanadka ay sheegeen inay haysteen labaatan iyo labada waa sax saddex boqol soddon iyo sagaalka inay soo celiyeen waa sax laakiin sanadka ay sheegeen inay qaateen waa khalad sida sawaabka waxay qaateen saddex boqol toban iyo toddobo saddex boqol iyo toban iyo toddobadii ay qaateen toban iyo toddobo marka in la kala jaro saasay sax ku saasay noqonaysaa sax ku noqonaysaa haddii aan kusii darsano iyagana gedana waa su-aaltaas ka agdhow oo waxay ahayd iyagana wakhtigaa ka dhacay sanadkii markaa xajaaj bin yuusuf cabdiraxmaan ibnu cashad ashcath uu u diray dagaalkii turki cadadkii jeyshka iyo melekii eh, boqorkii turki ayaa la weydiiyey magaca bal insha allahu tacaala dhegeystayaasha u sheeg saddexdaa jawaabood walaalahana iyagoo aan sheegin ayaa wakhtiga ka dhacay jawaabtana waxaa weeye xajaaj wuxuu diray cabdiraxmaan ashcad sanadkii siddeetan hijriga ciidamada uu diyaariyeyna waxay ahaayeen afartan kun oo labada gobol kuufi basar laga kala keenay ee meliku turku markaas loo socdayn magaciisa waxaa la yidhaahdaa rutbiila la dhahay rotbel dhegeystayaashu waxaan filayaa inay ku qorteen meel intaasay noogu dhantaa insha allah jazaakum allahu khayran alustaad abu saciid iyo alustaad abu ibraahim ay ahaayeen markan aan soo dhaweey walaalka mucaad si uu noogu dulmaro majmuucaadka shanta ah iyo caawa darajooyinka ay keensadeen mucaad majmuucada ugu horeysa aad ayaad u mahadsantahay walaalka majmuucada ugu horeysa ee caawa barnaamijka lagu dahafuray waxay ahayd majmuucada baay waxaana la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii ugu horreysay halka su-aashoodii labaadna ay soo hareer martay waxayna sidaasi ku heleen toban darajo majmuucada labaad majmuucada labaad waa majmuucada shabeellaha dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada saddexaad majmuucada saddexaad waa majmuucada jubbada dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada afraad majmuucada afaraad waa majmuucada galguduud waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada shanaad ee ugu dambaysa majmuucada shanaad ee ugu dambaysa waa majmuucada gado waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood su'aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su'aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasi daraaddeed su'aashoodii koowaad ayay ku heleen toban darajo si guud hal mar nagu dumo majmuucaadka jubbada dhexe iyo galgaduud caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucaadka baay iyo gado iyo shabeellaha dhexe ay la yimaadeen min toban darajo waan filayaa in tartamayaasha iyo majmuucaadka ay meel gaara ku qorteen mucaad inta aadan meesha ka istaagin barnaamijka halka uu soo gaaray ee iyo qaabka uu ku socdo insha allahu tacaala iyo habeenada inoo dhiman لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهدي دوما أولا Ee, mucaad in badan tartamayaasha iyo dhegeystayaasha waxay aad u jecel yihiin inay la socdaan halka la kala marayo maadaama laba habeen oo keliya tartanka uu ka harsan yahay iyo habeenka gebagabada bal caawa inoo sheeg majmuucaadka iyo darajooyinka ay haystaan mid kasta aadaad mahadsan tahay walaalka majmuucada caawa inoogu horreysa waa majmuucada shabeellaha hoose oo darajo ahaan haysata boqol iyo lixdan darajo waxayna haatan caawa aan taagannahay ee majmuucada shabeellaha hoose ay ku jirtaa bashiirow kaalinta koowaad waxayna ku hogaaminaysaa boqol iyo lixdan darajo kaalinta labaad kaalinta labaad waa majmuucaadka kale ah majmuucada mudug iyo jubbada dhexe iyana waxay haystaan caawa min boqol iyo konton darajo waxayna ku jiraan isla caawadan aan taagannahay habeen dambe waa waayeelkadeede boqol iyo konton darajo waa hagaag majmuucaadka kaalinta saddexaad ku jiro majmuucaadka kaalinta saddexaad ku jira waa majmuucaadka kale ah waa hiiraan iyo jubbada hoose ayaa kaalinta saddexaad bashiiroo ku wada jira waxayna leeyihiin darajo gaaraysa min boqol iyo afartan darajo kaalinta afraad kaalinta afaraad waa majmuucada shabeellaha dhexe iyo majmuucada gado oo haysta min boqol iyo soddon darajo kaalinta shanaad kaalinta shanaad waa majmuucada banaadir oo iyana haysata boqol iyo labaatan darajo kaalinta lixaad kaalinta lixaad waa majmuucaadka kale ah majmuucada galgaduud iyo majmuucada baay oo caawa kala haysta min boqol iyo toban darajo kaalinta toddobaad toddobaad waa majmuucada bakool waxayna haysataa boqol darajo hal mar noogu cilmaadow majmuucada ugu horeysa caawa ee kaalinta koowaad caawa ku jirta waa majmuucada shabeellaha hoose waxayna darajo ahaan barnaamijka ku hogaaminaysaa boqol iyo lixdan darajo waxaa ku xiga majmuucaadka kale ah mudug iyo jubbada dhexe oo haysta min boqol iyo konton darajo waxaa ku xiga majmuucaadka hiiraan iyo jubbada hoose oo kale haysta min boqol iyo afartan darajo majmuucada shabeellaha dhexe iyo gado ayaa ku xiga waxayna haystaan min boqol iyo soddon darajo halka majmuucada banaadir ay haysato boqol iyo labaatan darajo majmuucaadka aan iraahday galgaduud iyo bayna waxay haystaan min boqol iyo toban darajo majmuucada bakoolna waxay haysataa boqol darajo waana filayaa in tartamayaasha ay meel gaara ku wada qorteen لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهدي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
waa hagaag dhegeystayaal inta aan barnaamijka soo gebagabin dib u saxid aan ku sameynay majmuucaadka iyo darajooyinka ay haystaan hay mucaad aadaad umahadsantahay walaalka majmuucada caawa ugu horeysa barnaamijka aan sida horeba u sheegnay waa majmuucada kaalinta koowaad ku jirta caawa oo waana majmuucada shabeellaha hoose waxayna haysataa darajaad gaaraya boqol iyo lixdan darajo majmuucaadka ku xiga waa majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug iyo majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxayna haystaan min boqol iyo konton darajo waxayna ku jiraan kaalinta labaad wilaayada hiiraan iyo wilaayada jubbada hoose ayaa iyana ku jira kaalinta saddexaad wayna- waxayna haystaan majmuuc gaaraya boqol iyo afartan darajo sidoo kale majmuucaadka kale ah wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ee gado iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ku wada jira kaalinta afraad waxayna haystaan min boqol iyo soddon darajo aad iyo aad sidoo kale majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir waxay haysataa boqol iyo labaatan darajo waana kaalinta shanaad halka majmuucada baay ay haysato boqol iyo toban darajo oo ah kaalinta lixaad kaalinta toddobaadna waxaa ku jira majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool waan filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaasha ay wada garteen majmuucaadka iyo darajooyinka ay haystaan mucaad maxaa leedahay maadaama tartanka laba habeen oo keliya uu ka harsan yahay tartamayaasha aadaad u mahadsan tahay walaalka tartamayaasha waxaan dhihi lahaa wixii aan habeen hore dhahay oo keliya Een, dabcan haddii tartamayaashu bashiirow ay sidaan ay ku adkaystaan kaalmaha waxay noqon doonaan sida hadda mataqaanaa inoo qoran aad iyo aad balse majmuuco kasta waxaan leeyahay in kaalinteeda ay dhuubsato insha allahu tacaala een, aysan ka gaabin isna islamarkaana ay isku daydo inaysan waxba soo hareermarin ugu yaraan ay booska maanta ay ku jirto ay ceshato insha allah insha allahu tacaala la arki doonay habeenada soo socda iyo labada habeen ee ugu dambeysa barnaamijka tartan aqooneedka iyo natiijooyinka ay keensadaan majmuucaadka koo iyo tobanka ah ee sanadkan ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan barnaamijkiina waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يا